kulan wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka haweenkeenna oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad ka maqashaan reediyo himilo barnaamijka waxaanu kusoo qaadanaa muwaadniican isleenahay waxa ay ka hadlayaan ama macluumaad u kordhinayaan haweenkeena soomaaliyeed iisooyaalka mid ka mid ah haldoorada dumarkeenna si inaga iyo jiilka inaga dambeeyaba ugu noqoto dhiirigelin toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan jir ahaan iyo maskax ahaan usoo gaari karo cunuga sidoo kaleeto inuu noqdo cunugii cunug waxbarasho la-aan ah cunug yacni ilmaha kaleeto ka koriimo xun ama nafaqa darro aad u weyn cunug ay soo wajahda ayuu noqonayaa dhibaatooyin noocee ah ayay ka dhex dhi karaan shaqaalaysiinta carruurta da-doodu yar tahay iisooyaalkeedii nololeed ee bahaw naxariistee maamo faadumo cali jaamac nakruuma oo ahayd fanaanadii hobollada waaberi tabintu anigoo hanaa maxamed ah farsamadii ibraahim yare soo dhowaada dhegaystayaal soolaabad wanaagsan goordhow ayaan dib laabi doonnaa falanqaynta la xidhiirta dhibaatooyin noocee ah ayay ka dhexli karaan shaqaalaysiinta carruurta da-doodu yar tahay balse markan sooyaalkeedii nololeed ee bahaw naxariistee maamo faadumo cali jaamac nakruuma oo ahayd fanaanadii hobollada waaberi taariikhdan waxaad ka heli kartaan buugga haldoorada haweenkeenna oo uu qoray wariye qoraa maxamed sheekh yuusuf baari waxaa inoo eegaysa caysho nuur aadan magaca nakruuma waxaa u bixiyey macalin korneyl masaari ahaa oo laga soo bedelay dalka gaana isaga oo barbar dhigaya ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii hore ee dalka gaana kuweeme nakruuma oo ahaa wadani qayb kasoo qaatay xornimo uraadinta dalkaasi ku-biiritaankeeda fanka sanadkii kii markeedii ugu horeysay waxaay ahayd askariyad ka tirsan ciidanka xooga dalka waana mid ka mid ah gabdhihii ugu horeeyey ee ku biira xooga dalka isla xilligaas ayay fanka kusoo birtay oo ay fanaan u ahayd ciidanka sidoo kalena ka mid ahayd kooxda fanka sanadkii kii waxaa la isku biiriyey kooxihii fanka ee ciidanka xooga dalka raadiyo hargeysa iyo raadiyo muqdisho oo loo bixiyey hobolada waaberi riwaayadihii ugu horeysay oo ay ka qayb noqota ayay ahayd mamaanta iyo fadhiba qabyawan oo uu lahaa abwaansiingub iyo aabahey ka samraya oo gaaxdeeda uu lahaa maxamed cali kaariye oo lagu naaneysi jiray dhakhtarkii jacaylka heesta shicib yahow wanaagsani ayaa ah midii ugu horeysay oo ay ku luuqayso heesaha kale oo ay qaaday waxaa ka mid ah xoogga dalka mahad leh nafteedii gabay dib baa loo noqonayaa darajiyo xilyaa mudan gam i waayey ragoo waataadna dhibteen iga siib gantaalaha iyo kuwo kale burburkii kadib sanadkii kii nakaruumo waxay u qaxday qurbaha waxaana xusid mudan inay ahayd fanaanad si weyn u jecel bahda fanka oo gurigeedii uu gole soo dhaweyn u noqday fanaaniinta soomaaliyeed faadumo allaha u naxariistee waxay covid ugu dhimatay isbitaalka martiini bishii februari ee sanadkan waxaa lagu xusuusan doonaa daljeceelkeedii iyo dhiirigelinteedii nabadda oo ay waday tan iyo markii ay dalka kusoo guryo noqotay sanadkii kii
hagaag markan aanu imaano falanqaynteenna sanad kasta labayo tobanka juun waxaa la xusaa maalinta caalamiga ah ee la dagaalanka addoonsiga carruurta maanta duni ahaan ku dhowaad laba boqol iyo siddeed iyo toban milyan oo carruur ah ayaa ku jira shaqooyin qaarkood joogto ah ma aadaan dugsi si wax loo baro mana helaan nafaqada iyo daryeelka aasaasiga ah ee nolosha waxaa laga hor istaagaa fursadihii carruurnimada waxaase ka sii halis iyo uurkutaallo badan in qaarkood ay ka xoojiyaan goobo halis ah iyo shaqooyin khatartooda leh sida ka ganacsiga jirka dagaalada iyo dabcan daroogada dhammaynta tacadiyada iyo addoonsiga carruurta lagu hayo kama dhigna diidmo ka dhan ah in ay goor hore oo noloshooda ka mid ah ay u diyaargaroobaan halganka nolosha waase buuxinta ama xoojinta booskii waalidiintii dhalay ay ahayd inay iyaga ugu jiraan taasina waxaa uga lumaya xaqii aasaasiga u ahaa ee carruurnimada oo ay ahayd in ay ku raaxaystaan nolol loo damaanad qaaday koolkoolin iyo koriinsho labadaba shaqada carruurta waxay sababi kartaa dhibaato jir ahaan iyo waxyeello maskaxeed oo aad u daran iyo xitaa dhimasho haddaba iyadoo toddobaadkan ay ku beegneyd maalinta caalamiga ah ee la dagaalanka addoonsiga carruurta ayaan ku faaqidi doonaa barnaamijkeenna waxaa inoogu martay ustaad aamine sheekh xasan soo dhoweyn kadib waxaay ugu horrayn inooga warcelinaysaa weydiinta ah dalkeena shaqaalaysiinta carruurta waa sidee aragtidaada bismillahi raxmaaniraxiim hanaa adiga iyo dhegeystayaasha idaacadda himilo waan idiin salaamayaa aad baan ugu faraxsanahay inaan kaala qeyb qaato amaan kasoo qeyb galo barnaamijkan quruxda badan leh aada iyo aadna waan ugu dhowahay adigana waad mahadsan tahay markaan usoo daadego su-aashaada aragtideeda ah shaqaaleysiinta caruurta shaqaaleysiinta caruurta waa wax aada u dhibaato badan marka aan fiirino ma ahan wax lagu degdegi karo waayo waxay dhaawaceysaa in lagu shaqaysto caruurta shaqaaleysiin ma dhigi karno waa wax ku shaqaysi waayo in lagu shaqaysto caruurta waxay dhaawici kartaa cunuga dadnimadiisa iyo sharaftiisa sidoo kaleeto cunuga waxay u dhaawici kartaa jir ahaan iyo maskax ahaan mooral ahaan iyo bulsho ahaanba cunuga wuxuu noqonayaa cunuga aada intaas oo dhan uga dhintay saa darteed ma ahan wax la taageeri karo ama loo sacbatumi karo aada iyo aad ayaan uga soo horjeedaa
dhibaatooyin noocee ah ayay ka dhaxli karaan shaqaalaysiinta caruurta da-dooda ay yar tahay dhibaatooyinka dhibaatooyinka ay la kulmi karaan yacni caruurta ama ka dhalan karo marka ay yacni noqdaan dad lagu shaqaysto waxaa ka mid ah dhibaatooyin jir ahaan iyo maskax ahaan usoo gaari karo cunuga sidoo kaleeto inuu noqdo cunugii cunug waxbarasho la-aan ah sidoo kaleeto cunug yacni ilmaha kaleeto ka yacni ka koriimo xun ama nafaqa darro aada u weyn cunug ay soo wajahda ayuu noqonayaa sidoo kaleeto dhibaatooyinka waxaa ka mid ah inay noloshiisa waqti badan ku qaadato inay kasoo kabato shaqadii hore ee rafaadka ahayd sidoo kaleeto inuu horumariyo noloshiisa waxay ku qaadanaysaa waqti aada u badan waxaa kaleeto yani dhibaatooyinka ka dhalan kara waxaa ka mid ah inay u keento shaqadaas shaqo kasii halis badan oo hadhow cunuga u keento inuu dhinto ama uu dhaawacmaba ayay u keeni kartaa sidoo kaleeto micnaha dhibaatooyinkaas waxaa kaleeto ka imaan kara cunugii inuu barto daroogo inuu meelaha daraagiska iska aado oo uu noqdo qof yacni ka dhacsanbo nolosha oo dhan noqdo ayay laastigii ku keeni kartaa waa gartay maxaa ka mid ah shaqooyinka ay qabtaan caruurta ee dhiba shaqooyinka caruurta ay qabtaan oo yacni aadka u adag waxaa ka mid ah gabadhii inay jaariyaad noqoto ama booyaasad inay noqoto baalashilaha oo kaleeto gabadha booyaasada ah waxay u dhibaysaa waayo waqti badananay ka qaadanaysaa baalashilaha oo kaleeto maanta oo dhan wuxuu kortaagan yahay kabo oo haddana lacag aada u yar uu ku sameeyo yacni waa shaqo aada u dhib badan marka waxaa ka mid ah oo kaleeto inay baabuurta dhaqaan caruurta qaar waxay ku shaqaystaan baabuur dhaqidda caruur qaar waxay sameeyaan inay xamaalaan alaabo culculus oo aysan qaadi karin laastigina dhibaatooyinku keeni karaan sidoo kaleeto beeraha caruura lagu shaqaystaa beeraha lagu fashaa sidoo kaleeto warshadaha caruura ka shaqeyso kimikaliskaas wax badan ay u keeni karaan oo dhibaatooyin ah sidoo kaleeto ilmihii in lagu shaqeyso qaab askar oo kaleeto in la askareeyo ilmihii shaqooyinka ay caruurta yarar qabtaan ayay kamid tahay oo aadka u dhibka badan sidoo kale ugaarsiga ama dabidda kalluunka ayaa kamid a shaqooyinka aadka u dhiba caruurta oo ay ka shaqeeyaan
ustaad aamina haddii caruur aan awood ahaan iyo jir ahaanba korin laga howlgeliyo shaqo uusan xamili karin maxaa ka dhalan kara jir ahaan iyo maskax ahaanba waxyaalaha ka dhalan kara waxaa kamid ah cunugii in koriimadiisa hoos ay u dhacdo in yani cunugii uu noqon waayo cunug filkiisa oo kaleeto lafac xag dherir ha ahaado ama xag xoog ha ahaado cunugii waxuu noqonaya mid aada u tabar badan aada u tabar yar aan dhehe sidoo kaleeto hadhow cunugii markuu weynaado inuu noqdo mid yacni shaqadii naco samaha u sawiranto shaqadii xumeed ee aadka yacni u darneedee isaga yacni lagu bahdili jiray oo kaleeto inuu shaqo dhan ka fahmo oo uu hadhow shaqadii naco sidoo kaleeto waxyaalaha ka dhalan kara waxaa ka mid ah inuu barto saaxiibo xunxun ee u jiida dhanka daraagiska inuu noqdo qof yacni bulshadii halis ku ah inuu noqdo ayaa hadhow ka dhalan kara sidoo kaleeto caruurta qaar ayaa dhibaatooyin waxay kasoo gaartaa in yacni la kufsado ama qaab sexual ahaan loo isticmaalo waa wax aada yacni u dhici karo dhibaatooyinkaas ayaa ka mid ah waxyaalaha ka dhalan kara
waxbarashada caruurta sidee ayay u saameyneysaa in caruurta shaqo la geeyo iyaga oo yar ama waxbaranaya markaan fiirino dhanka saameynta saameynta shaqada waxbarashada ay ku leedahay shaqada horta waxaa ku keenay saa u sheegnay ama ku kalifay waa faqri soo waalidiintii marka maba u dirayaanba iskuulka waayo iskuulaadkada hore usoo sheegnay waa wada private marka ma jiro yani free education ma jiro saa darteed marka iskuul dhanba ma loo dirayo bedelkeeda waxaa lagu qasbaa cunugii inuu aado inuu shaqadii aado marka oo uu lacag keeno guriga saa darteedna waxbarashadii uu ku seego marka ilmaha shaqada aado yani waxba bartaan waa gartay dadka shaqaalaysiinaya caruurta maxaa ku kalifaa badan gaar ah mise dadkan yacni ilmaha shaqaalaysiinayo marka aan fiirino waxaa ku kalifi kartaa isleenaha waa dan gaar ah oo ay ayaga leeyihiin danahaas gaarka ah waxaa laga fiirin karaa dhanka yacni tabardarri reerka ah ama xanuun oo kaleeto reerka yacni qofka u weyna ama ugu xooga badnaa oo kale hadduu xanuunsan yahay oo kale way u baahanayaan yacni way ku kalifaysaa in uu samaysto shaqaalo sidoo kaleeto dadka qaar waxay ayagana shaqaalo u keensadaan raaxa jacayl darteeda in yani aysan rabinba inay shaqeeyaan sidoo kaleeto waxaa kaleeto oo keeni karo oo ku kalifi karo hawsha oo badan haddii hawsha ay badan tahay waxay noqonaysaa in loo baahdo marka shaqaalee sidoo kaleeto caruurta yarirka ah waxaa yani aada loogu doorbidaa oo qofkan weyn ku kalifaya inuu caruurta ku shaqaysto waa qarash yarida waayo qof inaad u kansado waa qof la xisaabtami karo oo qarash weyn u baahan ama qarash badan u baahan saa darteed caruurtii marka waxay yani aada u doorbidaan inay caruurta ku shaqaystaan ayagoo fiirinayo qarash yarida marka la fiiriyo gabdhaha guryaha ka shaqeeya oo kaleeto gabdhaha guryaha ka shaqeeya yani qarashkooda marka gabar weyna keensanaa ama gabar yar waxaa aada u qarash yar gabadha yar sidoo kaleeto ilmaha wiilasha yaryarka ah ee baabuurta lagu dhaqdo oo kaleeto dadkan yani baabuureyda ah waxay ka cararayaan lacagtaas badan ee labaajada saa darteed marka waxay yani ku kalifaysaa danta in yani shaqadiina loo qabto qarasharna ay bixiyaan waxay ku shaqaysanayaan caruurta waxyaalahaas waxay ka mid yihiin waxyaalaha ku kalifaya dadkan waaweyn in ay danahooda gaarka ah ku qabsadaan caruurta yaryarka ah waa tahay dadka wax shaqaalaysiiya qudhooda maxaa laga doonayaa oo mas-uuliyad ah haa hanaa mas-uuliyadda dadka wax shaqaalaysiiya waxaa ka mid ah horta inay eegaan da-da cunuga cunugan yarka ah da-da yani waxaan uu qaban lahaa mala gaaray mise da-da inay fiiriyaan lambar laba inay fiiriyaan shaqada ay u dirayaan shaqo aad riski oo ahmiyaa mise shaqo normal oo cunuga uu qaban karo waaye sidoo kaleeto inay fiiriyaan ama inay u sameeyaan yacni kaalmaati ee shaqada la fududeeyo tusaale gabadha haddii jaariyad noqonayso kaleeto in yani waxyaalaha ee guriga ka qaban laheed oo kale loo fududeeyo agabkii loo dhammaystiro cunuga baalashilaha agabkiisa in loo dhammaystiro yacni mas-uuliyadda waxay ka saaran tahay dadka dadka ku shaqaysanayo waxaa kaloo kamid a mas-uuliyadda dadka dadka ku shaqaysanayo inay joojiyaan ku shaqaysiga caruurta aadka u yaryar caruur aada u yaryar shan jiro lix jiro ayaad arkaysaa mararka qaar lagu shaqaysanayo inay istobgareeyaan oo ay joojiyaan gebi ahaanba caruurta aadka u yaryar inay ku shaqaystaan sidoo kaleeto inay u yareeyaan saacadaha shaqada waa mas-uuliyad saaran dadka wax ku shaqaysanaya ama caruurta ku shaqaysanayo inay u shaqeeyaan saacadaha inay u yareeyaan saacadaha shaqada sidoo kaleeto inay dareensiiyaan waalidnimo iyo naxariis ayna u gacan furnaadaan aaday muhiim u tahay taas inay u gacan furnaadaan waayo waxa u keenay haddaa waxaan soo dhaanay waa faaqriysaa darteed haddii aad u gacan furnaato cunuga xataa wuu ku jeclaanayaa tan u dambeyso waan isleeyahay mas-uuliyadda dadka saaran waxa waaye inay u ogolaadaan saacado waxbarasho haddii ay u heli karaan yacni tusaale gabadha oo guriga ka shaqeyso oo kaleeto waa loo heli karaa saa isleeyahay saacado waxbarasho ama in guriga yacni macneen loogu keeno ama waa wax adiga hadhow ku anfacayo oo qofka bini aadankana aa wax u qabatay waaye marka waa wax aada u wanaagsan marka in loo ogolaado caruurta yararka ah saacado waxbarasho
waxaa jira hablo badan oo jaariyada ah da-yarna ah oo guryaha ka shaqeeya maxay la kulmaan iyaga hanaaye gabdhaha yacni lagu shaqaysto waxyaalaha ay la kulmaan aada u tira badan yihiin waxaa ka mid ah in yacni in aflagaadeeyo oo kaleeto eedeymo been abuurad ah gabadhii iyadoo aan wax xadin oo kaleeto waxaa xaday in la dhaho wax aysan sameynin in yani la dul saaro waxyaala ay la kulanta ay kamid tahay dil oo jirka ah inay la kulanto waxyaala aan caadi ahayn in lagu garaaco oo aan caruurta yani dadkaas ku shaqeysana caruurtooda aysan u qorin in ay ku sameeyaan oo ay dilaan yani ay jardilaan sidoo kaleeto niyajibin joogto ah mar walba yani in la niyajibiyo heer la gaarsiiyo in magaceedoo dhan la ilaabo oo la dhaho shaqaaladii waatana shaqaaladii aaw shaqaalihii aaw in la dhaho sidoo kaleeto waxyaalo aada u weyn oo oo micnaha ay la kulmaana jirto sida kufsiga oo kaleeto wax badan ayay la kulmaan sidoo kaleeto waxay la kulmaan xuquuqdooda oo la duudsiiyo oo aan la siinin xilligii loogu talagalay ama yacni wixii lagu heshiiyey oo aan la siinin ilmihii shaqo ka tan weyn oo loo diro ayaa ka mid ah waxyaalaha ay la kulmaan gabdhaha yani shaqo ka tan weyn in loo diro aan yani wax ayaga qaban kara ka weyn loo diro ama yacni gabadhii in la yaso iyadoo dhanba in la yaso iyo wixii lamid ah ayaa ka mid ah waxyaalaha ay gabdhaha la kulmaan ee ustaad xuquuqda shaqe ee lagula heshiiyey hablaha inaan la siinin ka waran siday u dhacdaa haa haa way dhacdaa in xuquuqdooda wax badan la duudsiiyo oo yacni maxay ahayde xuquuqdoodii in wax badan la duudsiiyo way dhacdaa aada bay u dhacdaa oo la arkaa ilaa man raximallah qofku ilaah u naxariisto ilaah ka cabsanaya maahane inta kale yacni xuquuqdooda waa la duudsiiyaa ee waa tahay waalidiintii dhalay maxaa looga baahan yahay iyaga qudhooda
waalidiinta waxaa looga baahan yahay kow horta inay ka warhaayaan caruurtooda in yacni kormeeraan inay soo booqan karaan meesha yacni ay caruurtooda ka shaqeeyaan inay bartaan goobta caruurtooda ay ka shaqeeyaan sidoo kaleeto inay iska eegaan dadka ay caruurtooda ku aaminayaan siiba gabdhaha jaariyadaha laga dhiganayo ugu badan waayo ilaa iyo jief ayaa la gaarsiiyaa gabdhahaas oo yacni guryaha lagu shaqaystaa saa darteed marka dadka ay ku aaminayaan waa inay iska eegaan inay dhisaan waalidiinta kalsoonida ayaga iyo caruurtooda ka dhexeyso waa inay dhisaan oo cunuga uu kuu sheegi karo wax walba oo uu la kulmay wax walba oo uu arkay inuu kuu sheegi karo waa inuu heerkaas gaarsiin karaa waalidka marka ustaad waa tahay yay mas-uuliyad ka saaran tahay marka caruurta la shaqaaleysiiyo si ay markaa u nabad galaan hanaaye marka aan fiirino mas-uuliyadda ugu badan waxay saaran tahay waalidkii dhalay waayo isaga ayuu ilaahay usoo mareeyey inuu adduunyadan imaado isagaana lagala xisaabtami doonaa lambar labo mas-uuliyad aan taas ka dhicin wuxuu saaran yahay ama waxay saaran tahay qofka uu u shaqeynayo qofka uu u shaqeynayo mas-uuliyad aada u weyn ah saaran sidoo kaleeto waxay mas-uuliyad saaran tahay bulshada ku xeeran cunugaas haddii ay tahay gabar jaariyada oo kaleeto waxay mas-uuliyad ka saaran tahay dhammaan inta reerka ku nool oo dhan mas-uuliyadaa saaran sidoo kaleeto haddii uu cunug yahay mid yacni magaaladiisa galana markaas dadka yacni saraundigiisa joogo ama yacni hareerihiisa joogo mas-uuliyad ay ka saaran tahay inay yacni ka qayb qaataan badqabka cunugaas sidoo kaleeto in haddii ay jiraan hay-ado ku shaqo leh xuquuqda caruurta yacni iyadana waxay qaadan kartaa mas-uuliyad aada u weyn ayay ka qaadan kartaa badqabka caruurtaas
ustaad aadaad u mahadsan tahay maxaad fariin ah oo aada u diraysaa kuwa ay u shaqeeyaan iyo kuwa shaqada geeya intaba ugu dambeyn hanaa adigoo aada u mahadsan fariinteeda ku aadan kuwa ku shaqaystaa caruurta iyo kuwa shaqada geeyaba in awalan horta ilaahay ay ka cabsadaan in ilaahay ay ka cabsadaan oo ay caruurta aysan ku shaqaysanin haddii la huri waayey in caruurta xuquuqdooda loo dhammaystiro la daryeelo adduunyadan waa tilka ayaam qofba maalinu meelka joogaa maanta haddii aad yacni qani tahay ama aad yacni u heshay fursad in lagu shaqeeyo beri way ku qabsan kartaa in caruurtaadii yacni ay u baahdaan inay shaqeeyaan ama adi aa u baahato caruurtaada inay kuusoo shaqeeyaan sidee jeclaan lahayd caruurtaada beri in loola dhaqmo dabcan waa dareemi kartaa saa darteed marka ilmahan yararka ah inay dhigaan dadka ku shaqaysanayo booska ilmahooda ayaan kula dardaarmayaa adna aada u mahadsan tahay aad ayay u mahadsan tahay ustaad aamine sheekh xasan oo inoogu marti ahayd barnaamijka inta ayaanu ku soo afmeerayaa intaan ku kulmi doono barnaamijkan kulacayn ah wahanaa oo idin leh isma dhaafno